horta marka hore waxaan doonayaa inaan halkaan aan u nimid waxaa weeye waa shaqo qaran wasiirka iyo wasiirka cadaaladda taliyaha ciidanka booliiska ee maamul goboleedka puntland guddoomiyaha gobolka dhammaan dhammaan horta waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo waa ujeedaa juhdiga ee dowladda puntland gelinayso arrintan aniga waxaana xildhibaan dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan u nimid keliya waxaa waay taageero inaan maamulka dowladda puntland ku taageerno annagoo dowladda federaalka soomaaliya inaan garab taagannahay wax alla wixii nalooga baahdo marka insha allahu tacaala farxad bay ii tahay inaan deegaankii laiga soo doortayna inaan ku soo noqdo waana mahadsan tihiin haddana wasiirada iyo